muujintii cutubka lixaad oo waan arkayey markii wankii furay toddobadii shaabadood middood oo waxaan maqlay afartii xayawaan midkood oo codkiisa la moodo onkod leh oo bal eeg waxaan arkay faras cad oo kii fuushanaa wuxuu haystay taanso oo waxaa isaga la siiyey taaj oo wuxuu soo baxay isagoo guulaysanaya wuxuuna u soo baxay inuu guulaysto oo haddana markii uu furay shabaddii labaad ayaa waxaan maqlay xayawaankii labaad oo leh markaasaa waxaa soo baxay faras kale oo xamar ah oo kii fuushanaana waxaa la siiyey amar inuu dunida nabad kaga qaado iyo in dadka midba midka kale dilo oo waxaa la siiyey seef weyn oo haddana markuu shaabadda saddexaad furay ayaa waxaan maqlay xayawaankii saddexaad oo leh oo bal eeg waxaan arkay faras madow oo kii fuushanaana wuxuu gacanta ku haystay miisaan oo waxaan afartii xayawaan badhtankooda ka maqlay wax cod la moodo oo leh koombasareena qiimaheedu waa diinaar saddex koombo oo shaciirahna qiimahoodu waa diinaar saliidda iyo khamrigana waxaa yeelin oo haddana markuu furay shaabaddii afraad ayaa waxaan maqlay xayawaankii afraad codkiisii oo leh oo bal eeg waxaan arkay faras cidro leh oo kii fuushanaana magiciisu wuxuu ahaa dhimasho oo waxaa la socday haadees oo waxaa iyagaa la siiyey amar ay ku xukumaan dunida waxdeed oo ay ku laayaan seef iyo abaar iyo dhimasho iyo dugaagga dhulka oo haddana markuu furay shaabaddii shanaad waxaan meeshii allabariga hoosteeda ku arkay nafihii kuwii loo dilay ereygii ilaah aawadiis iyo markhaatigii ay fureen aawadiis oo iyana waxay ku dhawaaqeen cod weyn iyagoo leh sayidkayagow quduuska oo runta ahow ilaa goormaadan xukumayn oo aadan dhiiggayga nooga aadhayn kuwa dhulka joogaa oo midkood kastaba waxaa la siiyey khamiis cad oo waxaa loo sheegay inay wakhti yar sii nastaan ilamaa kuwa iyaga addoommada la'ah iyo walaalahood dhowaan siidoodii oo kale loo dili doono ay soo dhammaadaan oo haddana waxaa arkay markii uu furay shaabaddii lixaad markaasaa waxaa dhacay dhulgariir weyn oo qorraxduna waxay u madoobaatay sidii jooniyad dhogor ah oo dayaxii oo dhammuna wuxuu noqday sidii dhiig oo kale oo xiddigihii samaduna waxay ku soo daateen dhulka sida geed birde ahi uu tuuro bilihiisa aan bislaan markii dabayl weyni ruxda oo samadiina waxaa loo qaaday sidii kitaab la duubay oo kale oo buur walba iyo kasiirad walbaba meeshoodii waa laga dhaqaajiyey oo boqorradii dunida iyo amiiradii iyo saraakiisha sare iyo taajiriinta iyo kuwa xoogga weyn ah iyo addoon kasta iyo mid kasta oo xor ahuba waxay ku dhunteen godadka iyo dhagaxyada buuraha oo waxay ku yidhaahdeen buurihii iyo dhagaxyadii lagu soo dhaca oo laga qariya kan carshiga ku fadhiya wejigiisa iyo calada waanka waayo waxaa timid maalintii weynayd oo caladooda bal yaa awooda inuu istaago